بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمدينii sagaal iyo tobanaad ee qeyb ka ahayd duruustii aan soo wadno tixanaha ahayd duruus ramadaaniya maanta waxaan uga hadlaynaa alqanaaca qanaaca waxaa la yidhaahdaa inaad raalli ku noqotid ilaahay wuxuu kuu siiyey qismo gaar ah noloshaada ah oo aadan saluugin oo aadan isdhihin aniga si xun baa layla dhaqmay inaadan isdhihin marka qanaacada waxaa lagu fahmaa muqaabilkeeda damac waay qofkii damaciisii meeluu ku dhammaada ma leh marka haddii aad damacaas iska hagtid oo meel aad ku soo ekaysid qanaaca baa la yidhaahdaa qanaacada gaarku ma aha maalka iyo weyntiisa dadka hadda qanaaco lasoo hadal qaado sidii suhdiga u isticmaalayaan sidaa keligeed ma aha waa ku jirtaa qanaacada maalka way gashaa bal huwa ahamuhu laakiin asiga keligiis ma aha qanaacada fii kulli shay bay gashaa ilaahay wax buu ku siiya adiga shaksi ahaan haddii aad tahay oo dadkao dhan aad kaga duwan tahay mathalan caqligaada ilaahay caqli gaar ah buu ku siiyey nin fahmo badan inaad tahay nin oo damiin inaad tahay nin wasad inaad tahay si kastood istiraadid masaaxadaas ma dhaafaysid waa dadaali kartaa laakiin waa lagaa sareeya waan lagaa hooseeya ilaahay wuxuu ku siiyey dhirir ama gaabnaaw ama dhexdhexaad ahaaw ama dheeraaw haddaad istiraadid ilaahay aniga waxaa weyaan dadkii kalena sidaasay u dhaadheer yihiin anigana sidaanan ahay qanaaca la-aan waay midib buu ilaahay ku siiyey ama madoobow ama casaw ama kalar ahaw waxa weeyaa midibkaas inaad ku qanacdid waay caafimaad iyo cagsigeeda nin acdaadiisa xibnihiisa dhan ay u dhammaystiran yihiin iyo nin xibno il buu la-yahay lug buu la-yahay meel buu la-yahay dheg baa ka go-an waxa weeyaan waa qadar allahu laka waa inaad tiraahdo waxaan way igu dhaceen raalli baan ku ahay bitaqdiir illaahi liannahu hadda wax kuu soo bedelaya ma jirto qofkan ilaahay nin buu ka dhigay kanna dumar buu ka dhigay hadduu yidhaahdo ilaahay muxuu aniga dumar igaga dhigay waxa weeyaan waa waa qanaaca la-aan waay ilaahay baa kuu doortay marka haddii aadan ku qancin qaybinta ilaahay ou qaybiya haddaadan ku qancin weligaa waxaa cadaab aan dhammaanaynaad ku jirtaa liannahu maanta dhan baad waxaa tahay ilaahay baad la dooday ani maxaan u madoobaaday ani maxaan u gaabnaaday ani maxaan dumar u noqday ani maxaan faqiir u noqday ani maxaan lugta iga go-an tahay wakeyta wakeyta maanta dhan waxaad ku jirtaa arrin aan dhammaanayn marka dabcan ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa wuxuu noogu soo diray inuu na fahamsiiyo adduunyadan iyo waxa nagala nagala raboo nagu habboon inaan qabanno walidaalika qaacida buu na siiyey qaacidadaas haddii aan qaadanno sanaciishu murtaaxiin adduunyada dhan waxaan ku noolaanaynaa nolol aad iyo aad u qiimo badan unduruu xadiidka nebiga oo laga wariyey oo muslim fii saxiixi ku wariyey nebigu wuxuu uhi unduruu ilaa man duunakum wlaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum fainahu ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum yacni adduunyada waxa aan kuu soo sheego ilaahay gooni kuu siiy adiga markaad rabtid inaad dad isbarbar dhigti aad isbarbar dhigtid maalkaada caafimaadkaada quraxdaada dhirirkaada gaabintaada jiradaada caafimaadkaada waxaad u fiirisaa ilaa man huwa duunakum dadka kaa hoosee u fiiri haddaad adiga maalyar leedahay dadaa kaasii maalyar haddaad qurax daran tahay dad baa kaasii qurax daran haddaad gaaban tahay cid baa kaasii gaaban haddii aad meella dahay dadaa laba meella dadka adiga kaa hooseeya markaasaad ilaahay ku mahadinaysaa laakiin haddaad adiga isku fiiriso cidda kaa korayso oo kaa maal badan kaa caqli badan kaa qurax badan kaa keyta maanta dhan waxa weye waad dhammaan walaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum maxaa sababta ay tahay fa inahu ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum taas waxa weeyaan waxay ku habboon tahay haddaad saas samaysid ay owlada ku leedahay inaad nicmada ilaahay ku sii inaad xaqirin liannahu nicmadii ilaahay ku sii haddii cid kaa sarraysa aada u barbar dhigtid musiibay kula noqonay nicmadii oo dhan laakiin dadkaa hoose haddaad barbar dhigtid waxa waa nicmo la taaban karood ilaahay ku mahadi siday noqonaysaa marka nicmada ilaahay ku siisaa inuu u baabi'in adiga daa'iman ha isbarbardhigin dadkaa sarreeya dadka kaa hooseeya isu fiiri qaacida waxa weeyaan nabawiya mubaaraka ee keeni karta qof kasta wadcigiisa inuu ku qanco walidaalika qofka sidiisaba inuu dadka ka hooseeya isugu fiiriyo sunan tirmidi nin oo taabici ah cabdulaahi la yidhaahdo cawn ibni cabdilaahi a wuxuu ri waxaan la saaxiibay dadka akhniyada ahoo maal kale buuri waxaan noqday dadka ugu murug badan buuri liannahu markaan arkay dharkooda inay iga fiican tahay barfuunkooda iga fiican yahay daabadooda iga fiican tahay gurigooda iga fiican yahay wuxuu ri hami aan dhammaanaynin yaa igu dhacay buuri wajaalastu lfuqaraa fastaraxtu dadkii fuqarada markaan la saaxiibay oon kuwii kasoo tegay yaa wuxuu ri waan raaxaystay buuri lianna waxaan arkay buuri aniga inaan ka sarreeya nicmada ilaahay baan dib u akhri buuri hadalkaas oo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xarfiyan loo dabaqay waayo liannahu dadkii awal dadkii hore isku isbarbardhigay laakiin markuu kasoo tego dadka dambe u yimid waa isbedelay walidaalika ilaahay nebigu wuxuu ri wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya nabi maxamed aa lagu yiri nabi maxamed waxaa lagu leeyahay annagana waa nagula leeyiri shakhsiyan naftaada nebi maxamedow xabis kuwa ilaahay galab iyo subax caabudayo oo ilaahay raalinimadiisa raadinaya adiga ishaada ay ka gudbin kuwa kaa sarsareeyo xoolaha iyo waxaan la siiyey adigoo turiidu ziinata alxayaati addunya adoo doonaysa adduunyada ziinadeeda in lagu siiyo xagga ha u iltaagin baa layiri laakiin naftaada soo laab marka qanaacada daday si xun u fahmayaan macnaheedii qanaacadi ma aha inaad adiga lagu leeyahay waxaad tahay iska joog wax horumar ah ha raadinin subxaana allah yacni maalan qofkii wax buu baranayaa qanaacadii dugtiga dugsiga hoosaan ka baxay iska fadhi dukaan yar aan samaystay laba dukaan ha samaysanin hal macnaha waxa weeyaan mashruucaad samaysay mid labaad ha samay saas ma aha qanaacada qanaacada wixii aad qaba kartid qabo wixii horumar ahoo naftaada ku jirtood samayn kartid sameey laakiin hadba meesha aad joogtid ilaahay ku mahadi ee ku raali noqo shalay meel baad joogtay maanta waad ka sara martay meel kale aad tagtay ilaahay ku mahadi kuna qanac liannahu hadhihin tan ima kaafiso dadaa iga fiican ilaahay dadkaas muxuu iiga fiicnay hadhihin haddii aad hoos u dhacdid hoostaas aad maanta joogtid ku qanac oo ilaahay ku mahadi maahina macnaheedii ma aha kasal meeshaada fadhiiso wahsi gaal qanaaca saas maaha qanaacada qanaacada waxa weeyaan qofka bani aadamka dadka kula mid waxay qabanayaan oo dhan qabo horumar oo dhan samayso laakiin meesha aad joogtid ilaahay inuu kula doono ay ku qiimo badan tahay sidaa ku qanac taa weeyaan marka qanaacada ulajeedadeedu waa sidaas ee ma aha in aad tiraahdid meeshayda ma dhaafay wailaa waxay noqonaysaa kasal waxaan ognahay saxaabatu rasuulillaahi dad waxaa ku jira akhniya ah oo maal badan leh oo xataa ay ka mid ahay cuhmaan ibni cafaan cabdiraxmaan ibni cawf yacni qanaacada ay qabeen fiiriya dadkaas maalinkii loo baahday xoolahooda dhan bay bixin jireen cuhmaan ibni cafaan waxaa la yidhaahdaa jeesh dhan oo dagaal u socdayuu isaga diyaariyey wuxuu u baahnay oo dhan macnaha waxa weeyaan xoolihiina waad kasbanay xaaladii haddaad xoolihii abuubakar xoolihiisa dhan uu bixiyey markuu xoolaha ou lahayno ilaahay buu ku mahadinayay markuu xoolihii bi ou bixiyena xaalada dambeu yimidna ilaahay buu ku mahadinayaa maahayna xoolo badnaasha iyo yaraan ma ku laha qanaacada sabab uma ah inaadan ka murugoonin xaalada aad ku sugan tahay ood ilaahay ku mahadisid baa la doonaya walidaalika nebigu wuxuu ri irda bimaa qasama allahu laka takun akhna annaas ilaahay wuxuu qeyb ahaan kuu siiyo kuu qoonday raalli ku noqo waxaad noqonaysaa dadka ugu qanisan baad noqonaysaa waa xadiidka tirmidi axmed ibnu maaja hawari xadiid xasan awa marka qanaacada gaarku ma aha dadka fuqarada hadda haddii qanaaca lasoo hadal qaado dadka aan waxba haysanoo shaqana aan lahayn meel aan waxba ka haysanin waxaad moodaa qanaaca haddii lasoo qaado war xoolaha daada baan haynin iskaga ganac fa- fa- faqrigaada iskaga iskaga raali noqo sidaasay u maleeyaan xaqiiqada jirta waxa weeyaan ninka qaniga ah oo deeqda le yaa qanaacada uga baahi badan ninka faqiirka ah Eh, waxaan saas u leeyahay waxa weeyaan qanaacadii bedelkeedii waa maxay midda ka soo horjeed muqaabilkeeda damac waay waxaan idiin weydiiyey dadka aqniyada oo xoolaha leh iyo dadka fuqarahada yaa damac badan ninka faqiirka ee maanta haddii boqol shilin uu soo helo maanta farxad buu kala dhacayaa si tartiib ahuu hawshiisa u maamulanaya ninkan xoolaha leh waxaa laga yaabaa maanta boqol kun oo dollar inuu faa'iido oo waxbana uu arkin ou leeyahay waxay aheeday waxaan wax ka badan in dhaliso inuu juhuudi u dalo malyuunoo helay malyuun kaloo raadina mid kaloo helay mid kale wuxuu ku leeyahy malyuunkan on maanta helay haddaan mid kaloo lagu ilaaliya aan helin asigana waa idhaafaya maanta dhan afar malyan oo helay sideed malyan oo u baahan yahay in lagu ilaaliyo marka waxaa la ogyahay damaca sidiisaba dadka xoolaha leh yaa uga damac badan ayb walidaalika waxaa la yidhaahdaa macruuf waaye nin kastaba markuu maalkiisa ziyaada hamigiisa waa ziyaada murugtiisa maxaa yeelay maalkan uu hadda haysta maanta inuu ilaaliyo waa murug midkii lagu ilaali lahaa in la kasbana waa murug asiga in laga tago ka dhintana waa murug kale marka waxa weeyaan xayaatuhu kulluhaa q- fii qalaq nin baa u imaanay ninkii salaamu calaykum yimaadaba wuxuu isleey xoolou ku weydiinaya baynamaa ninkan kaloo faqiirka yafrax idaa laqiya biikhwaanihi dadkan hadduu la kulmo waa ku farxaya wax lianna wax laga raadinaya ma jirto ninkan wuxuu aaminsanaya ninkii salaamu calaykum yiraahba xoolo isi inuu leeyahay marka ilaalo iyo halac iyo murug buu ku nool yahay walidaalika dadka saalixiinta ah uma badneen inay maal badna ilaahay ay weydiistaan maadaama aanay ay qofkii saas tahay oo meel ay ku dhammaata ay jirin nin dhahay adinka weligiin ma aragteen xoolaan helay xoolihii aan helay waa igu filan yihiin bas waaye yacni ka soo qaad nin baa helay hal milyaar oo dollar buu helay waa lacagaha maanta loogu xiiso badan yahay ma ma isleedihiin markaan waa fadhiisanayaa waxa weeyaan waa wuxuu leeyahay intaana igu filan leannu maxaan geynayaa waxaan aragnaa hadda dadka caalamka dadka aqniyada waaweyn marka laisbarbardhigayo nina waxaa lagu leeyahay konton milyaar uu leeyahay koo kale siddeetan milyaar kuwi kale boqol milyaar marka waxaa labaatanka oo ama boqolka ugu sarreysa caalamka markii la yidhaahdo markaad weydiisid waxa weeyaan ayagii baa ugu halac badan maalinba meel bay sii gaarayaan saas marka bani aadamka waxaa la ogaaday meel intuu gaaro uu ku qancaya uu leeyahay wallaahi intaan waxa weeyaan waa igu filan tahay adduunyo aniga iyo mustaqbalkayga iyo wixiin dhalay iyo wixiin awow u ahay marka limaada utcib nafsi limaada laa uqbil cala allahi nin dhahaya ma jirto walidaalika xaqiiqadaas nebigaa noo sheegay wuxuu uri low kaana libni aadama waadiyaani min dahab labtagaa haaliثan walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaab wayatuub allahu calaa man taab xadiidkan saxiixa ah bal fiiri nebigu wuxuu uri war baan idiin siinayaa ninkii laba waadi oo dahab ah waadi waxa weeyaan labadan buur dhulka u dhexeeya waadi la yidhaahda waadigaas oo dahab ee ninkii helo laba waadi oo dahab hadduu helo labtaqaa haalian waa sidii aan kuu sheegay labadan waadi oo dahabka way wanaagsan yihiin laakiin mid saddexaad oo lagu ilaaliyo u baahan yahay buu isleeyahay markaasuu nebigu wuxuu uri walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaab qofka wax buuxinaya calooshiisoon aan ahayn cara mooye wax kale ma jiraan marka carada wuxuu iri nawowi wuxuu iri carada waxaa lagala jeedaa an yamuuta wayamtali'a jawfuhu min turaabi qabrihi markuu dhinto oy caradii oo qabrigiisa ahay caloosha ka gasho oo tixsigii iyo wixii dhammaay ay ku aruuraan calooshiisa maalinkaas unbay buuxsamay uusan wax kale sii raadinayn marka yacni maadaama wixii ayba meel ku dhammaataba ay lahayn ayaa waxaa habboon qofkii inuu ilaahay weydiisto inuu kafaaf uu helo kafaaf ku filnaasho waay nebigu waa weydiisto wuxuu uri kama xa- fi lxadiidi saxiixayn allaahuma ajcal risqa aala Muxa- risqa aali muxammadin quutan ilaahu risqiga ahalkayga iyo aniga quud ka dhig quud waxaa la yidhahda wixii ma- kuugu filan maalintaada fii riwaaya kifaafan kafaafan ilaahu kafaafan iga dhig buuri wax iga filan kafaafka faa'iidihiisa waxa weeyaan adigana uma baahnaynaynis inaad dad kala tuugsatid adigana wax lagaa soo damca oo murug kugu dhaliyo cibaadada ilaahay kaa mashquuliyana ma hay- ma- ma haysatid marka wasad baad ku nooshahay waa xayaatada ugu wanaagsan waa nebiga ou doortay ولذلك في صحيح مسلم نبي وحوري قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه فيري وحاويان وحاقو ليستنكي إلى الدين تي سقاطه إسلاما وهدنا لغو أرزقي رزق كفلا أو إلهي هدنا كو قنعي وحي إلهي سي وح إلهي إنو كسي واسي إنو ت- إلهي كما إسود كو قنع دينا واسي إني هرع كو سيئنا لسنة ووحكله marka kafaafka waxa weeyaan xaajadaada wixii aad ka heli kartid dadna aan aan kuu baahnayn baa la yidhaahdaa marka leannahu haddaad ka degtid xaajadaada wax ka danan inaad tuugsatid iyo inaad deyn weydiisatid ay kugu qasbaysaa taasna dhibkeeda ay leedahay wixii adiga kafaafkadaada ka badanne way ku mashquulinaa fi akthar alawqaat dadka dadka ugu mashquul badan oo ugu hami badan waa dadka dadka ugu xoolo badan waa marka waxaa dheeraad eh kasratu lmaal madinatu lkibri maalka hadduu badan yahay kibriga waa waa kuu dhow yahay hadduusanba kugu dhicin nasal allah salaama ninkii iimaan iyo diin leh ayaa ilaahay uu kaga badbaadiyaa ilaahay ee wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asiga arrintaa nooga hadlay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna fiiri qofkii waxaa la yidhi ee waa uu iskibrinaya hadduu is hadduu is hadduu dareemo uu ismahadiyo inuu xoolo leeyahay waa kibri buu ku dhici karaa ilaahay wuxuu biri waaba ku dhacabo marka waxaanu ognahay min khilaali eh, macrifati alwaaqic ninkii iimaan isku xa- isku xakameeyo ilaahay wuu ka badbaadinaya liannahu ninka iimaan markuu leeyahay yatawaadaca lilahi walikhalqihi waa ka badbaadaya laakiin inta kale sankay taageen mansib iyo maal hadduu qofka jaga meel ka qabto waaba kasii daran tahaybo iyo maalka labadaaba haddii iskuga kaa daranta waxa waye anta calaa xaafati alkhatar marka sidaa daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yowmihi kaannamaa xizad lahu dunya xadiidkaa tirmidi u wari ninkii wuxuu yidhi adduunyada waxayba ku ag tahay ninkii subixii dhulkiisa aamin u yahay oo cadowku khatarka aysan uusan haynin jirkiisana caafimaad u qabo nabar hadda ku taagan aysan jirin maanta wuxuu cuntana cunt uu cunteeyana haysto waxay la mid tahay adduunyadoo dhan in lagu kulmi buu yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka insaanka waxa weeyaan iskama warqabo haddaan dib isu akhrino dad kalean indhaha u taagaynaa mooye annaga dhan baa wada akhniyaba ah fulaan iyo fulaan min annaas ma aha annagana baa wada wada qaniya fi fi istilaaxi saxaabati rasuulillaahi maxay u yaqiineen nin baa cabdullaahi bni camr bni caas u yimid markaasuu wuxuu ihi alasnaa min fuqaraa'i almuhaajiriin yacni yaa rajulkan oo saxaabati rasuulillaahi ka mid ah wuxuu ihi annaga sow fuqara ma nihin buu ihi markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi naag ma leedahay ama xaas ma leedahay habeenkii u hoyatay markaasuu yidhi haa guri ma leedahay aada degtid haa markaasuu yidhi fa anta min alaghniyaa haddaadba guri aad milkigaada leedahay xaasna aad leedahay macnaha waxaad ku masruufato waad haysataa ninkii xaas markuu leeyahay marka wuxuu yidhi adiga aqhniyaadaad ka mid tahay madaxaada ka bixi inaad faqiir tahay baa la yidhi marka ninkii haddana wuxuu yidhi waxaa kuu dheeraad uu yidhi aniga khaadim baan haystaa buu yidhi yacni gurina waa leeyahay xaasna waa leeyahay eh, waxaa ii dheeraaday gabar ii shaqaysa gurigana way joogtaa buu yidhi cabdullaahi bni cabr wuxuu ihi fa anta min almuluuk saas haddayba tahay boqortooyo nin nin boqor ahaa tahay buuri boqor iska dhaaf wax kale walidaalika qanaacada waxa weeyaan waa raaxa kama qaala shaaciru hiya alqanaacatu falzamha takun malikan low lam takun laka ilaa raaxatu lbaali wandur liman malaka addunya biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqudni walkafani buuri qanaacada wuxuu ihi laazim boqor baad noqonaysaa boqor adduunyada haddaad qanaaca leedahay dadka ka dadka kaamal badan oo dhan way kaala hooseeyaan liannu qanaacadaada melig kaa dhigta haddaad wax kale ka waysid buu ku yidhi qanaacadii waxaa kaaga filan raaxatulbaalka ay ku siinayeen wax kale haddaad waysid qanaacada waxay ood ka helayso faa'iideeda waxaa weeyaan qalbigaada kuu degan ninkeed aragtid ba indhaha masii raaca indhahaada qalbigaada dhan baa degan mutma'in baa tahay marka waxyaalaha wuxuu uri oo qanaacada kuga dhalinaya dadka adduunyada wada milkiyey oo intaasoo xoolo jamciya u fiiri markay tegayeen waxaan suuf iyo karfan waxaan ahayn oy adduunyada kala tageen ma aragtay buuri hadday hadday saas tahay ma maa faa'iidatu jamciha suufka waxa weeyaan qofka markuu dhinto meelaha duleelkiisaa laga geliya afkaa laga gelinaa sankaa laga gelinaa dhagaha laga gelinaa waxaa leeyahy laba maalmood kadib xasharaada qabriga uu geli doono markaa quraanshada iyo balaayada dhan marka sayna afka iyo sanka ugu gelin yaa la cubcubaya adeertaan karfantiina waaba taqaan labadaasuuba ka qaatay hadduu rabo milyaaraad ha haysto intaasuu kala tegay marka taas waxaa kugu dhalinaya inaad qanaacadaada ka qaadatid oo waxba isku sii mashquulin baa lagu leeyahay ولذلك waxaad tiraahdaa اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يعني إلهي ka bari inuu xalaashiisa kugu deeqo xaalaanta oo xaaraamtana kaaga deeqo ilaahay fadligiisana dadka ka soo haray inuu kaa deeqo ilaahay daacadiisana macsiyada inuu kaaga kaafiyo ilaahay ka bari waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu doortay yaa ka fiican waxa adiga aad isu dooratay walidaalika naftaada u fiiri ilaahay wuxuu kari karay dadkoo dhan inuu aqniyo ka dhigo waxna lama ahayn sou hawada aan ku neebsanayn noo siiyo ou arda iyo samaawaadna siiyay nin kastaba wuxuu ku filan ilaa inuu ka dhinto waa la sii karay laakiin taa waxay dhalinaysaa sunan kowniya waxyaalaha kasoo horjeeda ilahay wuxuu ri walow basata allahu risqa licibaadihi labagow fi lardi walaakin yunazilu biqadari maa yashaa inahu bicibaadihi khabiirun basiir haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu xoolaha u badi lahay basada risqa uu waasic u dhihi lahay labagow fi lardi ba kibri bay qaadi lahayen kulligood oo dhan laakiin ilaahay risqigiisa nin kastaba qadarka u munaasibka u soo dejiya liannahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay addoomankiisa asaa yaqaano marka wax cid kasta waxa la siiyey yaa u maslaxa waxaas wax ku duwan haddii la sii lahay waa xumaan lahay dhib baa ku dhici lahay waxaad ogaataa risqigaada orodku ma yimaado asbaabta saxda ee qaado wixii ku dhaafanay inayna helayna ogow wixiid heshidna kuma dhaafi lahayn qaacidadaasna qaado adoo sababtii wax ku raadi lahayd samaynaysid haddana waxaad ogaataa wax wax kastood samaysid wixii lagu qoray unbaa kuu imaanaa fi nihaaya wixii ilaahay kuu qadaray wax ka badanna heli maysid taasna waxay kuu keenaysaa inay naftaada qanaaco qaadato tiraahdi haddaan orod badiya haddaan yareeyabo wixii ilaahay ii qadar waa helaa marka yaanan iswaalin iswaalin wixii u shaqayso jidkii mar laguma diidano walidaalika xadiid albani uu saxiix yaal wuxuu leeyahy nabiga ina ruuxa alqudsi nafatha fii ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha faataquu llaha waajmilu alab naf dhimanaysa ma jirto ruuxulquds oo jibriil wuxuu ii waxyooday buuri qalbigayga uu ku soo tuuray in ayna dhimanaynin naf ilaa risqiga ilaahay u qoray ay dhammaysato saas hadday tahay marka fattaqullah waajmilu alab ilaahayna ka cabsada oo xaaraam ha ku mashquulina wixii laguu qadaray waa cunay adiga xaaraam ha ka dhiganin waajmilu alab sababtana waxa weeyaan si huduu iyo qanaaca ay ku jirto iyo camal sharaf le raadso wixii ilaahay oo kuu qadaray inaad camal oo radii ku raadisid ay noqonin ama xaaraam aad isku mashquulisid taas iska ilaali qanaacada waxaa kugu ku saacidaya inaad weliga aad maxaan ku iraahdaa aad aada heshid inaad naftaada ku mashquulisid inaad yowman maa tegi doontid marka yowman maa aad tagtid waxaan xoolo aad jamcisa macno weyn kulama yeeshanaya markaad ogaatid waa dhimanaya haye haddaad dhimatid kuwaama kula gelayan qabriga maya wixii bunuugta arsida tiilay wixii sare yaalay wixii xoolo kalaas dahab yiilay ama guriga ay kaala baxayaan qabriga kula gelaya waa maya taas waxay kugu dhelinaysaa marka inaad qalbigaada meel kale u furtid walidaalika nebigu wuxuu ri akhiruu min dikri haadimi ladaat waxaad badisaa waxaad badisaana liiri kuwa macaanta jaro ninka xoolihiisa markuu ismahaday oo xoolaha fiiri oo farxad yiraahdo hadduu soo xasuusto inuu dhimanayo macno la yeeshaan maayaan walidaalika nebiga wuxuu ihi kun fi dunyaa kaannaka qariibun aw caabiru sabiil adduunyada markaad joogto waxaad u dhaqantaa nin hadda dhul uusan aqooni yimid ninkaas waxweyn isuguma dhijinaya meeshaas aw caabiru sabiil ama nin socdo oo musaafir ah markuu meel inuu degaa uu rabo wax weyn oo sariir fiican iyo meel mukayafaad iyo wax isku mashquulin maayo lianna wuuba ka socdaabo walidaalika ibnu cumar wuxuu dhihi jiray idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabax ninka muminka saasaa la rabaa haddaad maanta ilaahay waa kuu berja alxamdu lilaah inaad galabta gaaraysid ha isku tirinin hadirtan iska dadaal haddaad galab gaartidna beri inaad gaaraysaa isku tirinin ninkii saas u fikiro adduunye isisii raacraaci maayo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qanaaca nagu arsuqo xalaalta ilaahay xalaashana ilaahay nagu deeqo xaaraamta nooga deeqo sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin